halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeennimo talaado ah oo bisha sebtembarna ay tahay laba sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxa aad ku maqli doontaan inteeda badan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira halkan idinkaga daadahayn doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
marka talada koowaad waxa weeye horta kow dhallinyartu inay iyagu ku baraarugsanaadaan inay dowr leeyihiin waayo haddii aanad garanaynin adigu inaad dowr leedahay ama aad rool ciyaari karto
kaasi waxa uu ahaa brofesor aadan xaaji cali oo ah hormuudka kuliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa martina ku ah barnaamijka ama xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga
codkaasi baxsan fanaanka cawaale aadan iyo heeskaasi mahadiyaah waxa aad kaga bogan doontaan barnaamijkeennan waa go'aankaaga ee toddobaadkan
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhegaystayaal warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo nabadda iyo weliba qayb aannu ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaaya oo aannu ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira
marka horese waa warkii dunida weli waxaa lagu guda jiraa xaqiijinta in la dilay iyo in kale hogaamiyaha al-shabaab axmed godane saraakiisha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in diyaarad maraykan ah oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ay duqeyn u geysatay kooxda al-shabaab ururkaasi dhinaca gobolka shabeellada hoose ujeeddada weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu bartilmaameedsanayo hogaamiyaha sare ee al-shabaab saraakiisha ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in weerarkan xalay uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ayaa waxaa iyaguna sheegeen in diyaaradaha droniska ay rideen ugu yaraan afar gantaal oo lala beegsaday laba baabuur oo ay leeyihiin al-shabaab ma jirto ilaa iyo wakhtigan warar xaqiijin karaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka john kirby ayaa waxa uu sheegay oo keliya in weerarkaasi uu xalay dhacay islamarkaana aysan xaqiijin weli tan iyo wakhtigan taliyaha militariga ee fiji ayaa sheegay in ururka xag jirka ah ee xiriirka lale alqaacida ee ku sugan siiriya ay ka heleen dalabyo kala duwan oo la xiriira sii deynta afartan iyo shan askari oo nabad ilaaliyaal ah oo dalkiisa u dhashay oo jabhaddaasi ay gacanta ku hayso brigade genaraal muses tikotioga ayaa yiri maanta oo talaado ahayd in ururka al nusra uu soo bandhigay dalab ah in ururkooda laga saaray liiska argagixisada qaramada midoobay in kaalmo bani-aadanimo loo diro goobaha ku hareeraysan dimashiq iyo in magdhow laga bixiyo saddex ka mida xubnahooda oo lagu dilo dagaalka ururka al nusra front ayaa afduubay maalnimadii khamiista nabad ilaaliyaal ku sugan buuraha golan hights xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa soo jeediyey baaq ah in la sii daayay nabad ilaaliyaashan la afduubtay wuxuuna intaasi raaciyeen qaramada midooba ee kala hadlayso kooxaha hubaysan sidii askartaasi ay markaasi u shaqaynayay qaramada midoobe ay u heli lahaayeen xorriyadoodii dad caraysanoo ehel u ah ciidamada ciraaq ee lagu afduubay gobolka islaamiyiintu ay xukunto bishii juun ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi saraakiishu waxa ay sheegeen in ehelada dadkan ay diideen inay banneeyaan dhismaha talaadada maanta ah booliiskuna uu isku dayay inuu ka hortago xaruntaasi ay ku jiraan oo uu ka saaro goor hore oo talaadada maanta ayaa isla kooxda xuquuqul insaanka waxa ay sheegeen in gobolka islaamiyiintu ay gacanta ku hayaan ee waqooyiga ciraaq ay ka socoto isirsafeen taasoo looga xaaqayo dad aanan carab ahayn iyo kuwa sunniyiinta ah gobolkaasi warbixin horle ayaa muujinaysa in ololahan uu ku jiro jiro dirdil waa jirdil iyo afduub argagaxgeliyey dhammaan dadka ku nool waqooyiga ciraaq taasoo dabka kusii daarayso xiisadii horey uga jirtay gobolkaasi xoghayaha guud ee qaramada midoobey ban kimon ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo qalalaasyaha u dhexeeya ukraine iyo ruushanka ban kimon ayaa sidan sheegay maanta mar uu gaaray dalka new zealand hadalka ban kimon ayaa kusoo beegmayay iyadoo hogaamiyaha gooni ugoosatada ukraine andre bergin uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal iyo in maxaabiista lakala haysto la isdhaafsado hogaamiyaha mucaaradka ayaa sidaasi ka sheegay magaalada minisk ee dalka belarus oo ay wadahadaladu ka socdaan hogaamiyahan oo sheegta inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda donetsk ayaa tilmaamay inay kasii mid ahaan doonaan ukraine haddii ay cadaalad helaan islamarkaana la siiyo ismaamul hoosaad madax bannaan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o e washington dhowrkii sane ee u dambeeyey somalilan waxay soo martay heerar kala duwan oo nabadda hadda jirtaa lagu dhisayey dhallinyarada somalilan ayaa kaalin ka qaadatay nabadda haatan ka jirta somalilan wariyaha v o e da ee hargeysa hodan cali cajabe ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa
inta badan waxaa nabadgelyada iyo ilaalinteeda loo nisbeeyaa dadka waayeelka ah iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa hubaala in dhallinyaradu tahay cudud xoog leh oo nabadda iyo colaadaba looga faa'iidaysan karo haddii aynu dib u jalleecno labaatan sano ka hor wakhtigii somalilan nabadda salka loo dhigay iyo doorkii dhallinyaradu ku lahayd ayaa ah mid aan la qarin karin guuleed axmed jaamac oo ka mid ah ardaydii ka qalin jebisay sannadkii hore kuuliyadda xalinta khilaafaadka iyo nabadda ee jaamacadda hargeysa ayaa sharxaya dhallinyarada iyo sidii ay nabadda qaybta lixaad kale uga qaateen kaalinta iyo doorka ay dhallinyaradu mar walba ku lahayd nabadda iyo xalinteedu aad iyo aad buu muhiim u ahaa inkasta oo filashada dadka ay u yaqaaniin in waayeelkama dadka waaweyne ay lafdhabar u ahaayeen nabadda raadinteeda haddana markaad u fiirsatay dhacdooyinkiisu ay usoo dhici jireen dadka colaadda gacanta ku hayay dagaalamaya hogaamiyayaasha ahay dhallinyarada ahaayeen cidda nabadda laga dhalinayay nabadda qaadanaysana kolkaas waxay ahayn dhallinyarada marka nabadaan dhallinyaradu ogolaan inaan iyagu qaadan inaan iyagu samaynin marraba may dhacaynin talabaad iyana muhiimka waxa weeye marka nabadda sidii loo xalilay somalilan oo kale dadku ay dirsayaan waxay eegaan xagga sare shirarkii waaweynaa dowladda lagu dhisay laakiin markaad eegtid nabadda somalilan hoostay kasoo dhisatay botan up baa la yidhahdaa nabaddaa hoosta kasoo dhisay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada ka dhacaysay dadka qabanaya dad da'yar bay ahayn marka da'dooda maanta u fiisay waa dad maanta konton jir lixdan jira labaatan sano ka hor waxaa soddon jir iyo wixii la mid a marka mar walba nabadda somalilan inkastoo magaceeda ay qaadanayeen dadka waayeelka ay qaadanayeen laakiin haddana cidda lafdhabarka hay samaynaysay nabadda ee nabadduna ka dhalanaysay iyagu haddaanay nabadda yeelin aan nabadi dhici lahayn dadka dhallinyaradaa bay ahaayeen iyadoo somalilan ay ka jirto nabad iyo deganaansho haddana waxaa jira dhallinyaro badan oo qaab casriya u barta xalinta khilaafaadka iyaga oo u bisil kobcinta nabadgelyada fahamsanna qiimaha ay leedahay nabadda oo la ilaaliyo mar kale waa kan guuleed oo ka hadlaya faa'iidada ay leedahay gacanku haynteedu waxaa nabaddisid baa leedaa nabaddu waa sida ilmo yaroo kale way socotaa meelay isku taagtoo leehdo maanta nabad baynu haysanaa waynu ka raysnay arrimo kale ha loo jeesta ma jirto nabadda dhisideeda iyo dowladda dhisideedu way wada socdaan peace buildland state building baa leedaa haddaanad nabadda dhisin oo aanad maalin walba gacanta ku haynin oo aanad maalin walba koru qaadin qarankaaguna dib buu dhacayaa nabadduna dib bay u socotaa marka maraddu marxaladay leedahay maalin ay u hoosayso maalin meel dhexa marayso maalin meel sare marayso inaad saa u haysaa koru wadda marka nabadda barashadeeda iyo gacanku haynteeda waxay u baahan tahay in si joogtaa nabadda loo koriyo dhinaca kale haddii aan si gaara u eegno haweenka ayaa saldhigu ah nabadda maariya cabdilaahi gahayr oo ah gabadh dhallinyaro ah kana baxday kuuliyadda xalinta khilaafaadka ayaa sawir ka bixinaysa kaalinta hablaha hablahu dhallinyarada ahi waxay ku leeyihiin door weyn oo ah xagga nabadaynta waxay leeyihiin kaalin kale oo ah kaalinta abaabulka iyo wacyigelinta waxay sameeyaan suugaantay kaga qayb qaataan oo ay ku dhiirigeliyaan haweenku waa aasaaska nabadda iyaga ayaa ah cidda ay saamaynta ugu badani ka soo gaadho colaadaha iyo xasilooni darrada iyaga ayaa cid kasta ka jecel inay keenaan nabad iyaga ayaana mar kasta aasaas iyo gundhig u ah nabad kasta oo dhalanaysa marka iyaga ayaa doorka ugu muhiimsan ka qaata xalinta khilaafaadka iyo nabadaynta dal kastaa leeyahay dhallinyaradu waa udubdhaxaadka bulshada waxaanay u baahan yihiin in la jiheeyo oo shaqooyin loo abuuro haddii aanse la jihaynin khatar nooceeya ayaa ka dhalan karta waa kaan guleed axmed oo faahfaahin ka bixinaya dhalan karta dhallinyaradu waxaa ku jirta laba waxoo muhiimaba qofka dhallinyarada ah ku jira markuu yaraya mid waa firfircooni mid waa creativity fikir buu u baahan yahay marka firfircoonidan meeluu geliyaabuu qofkii u baahan yahay si uu meel geliyo u keenona fikir buu la imanaya marka haddaanaad ka hordegin oo aanad jeedinin wuxuu ku jeesanaya dhinaca axmed buu ku jeesanaya dunuubtii buu gelaya waxaa ka faa'iidaysanaya dadyowga mar walba nabadarradu dani ugu jirto haddaad u fiirsatid nabadda dhibaatadooyinka waxyaabaha ku keenaya maaha oo keliya in colaadda keliya la joojiye maaha waa in waxyaabaha dadka dhallinyarada ah ku keeni karaa inay dembiye galaan oo dadka tusaale ahaan nabaddarrada wadaa inay kaxaystaan waa in laga ilaaliya waa in la mashquuliyaa shaqooyin loo helaa waa in waxbarasho loo helaa waa in entertainment iyo meelaha ay madadaalo ku helaan loo helaa marka waa in dhallinyaradii laga jeediya khilaafkii dembiyadii nabadda iyo horumarka cidda horseeda waa dhallinyarada waana cudud wax soo saar oo firinfircoon waxaana la ogyahay in dhallinyaradu tahay lafdhabarta da leeyahay waxaana muhiima in dhallinyarada la baro dhaqanka nabadda si ubadkooguna uga dhaxlaan oo nabaddu u noqoto mid waarta hodan cali cajabi v
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad nagala socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda dagaalada ka dhaca dhulka ama goobaha miyiga ah ee maamul goboleedka puntland ayaa waxaa xal u helidooda kaalin muuqata ka geysta dhallinyarada gobolkaasi inkastoo odayaasha dhaqanku ay yihiin kuwa ugu dambeeya ee go-aanka gaara haddana dhallinyaradu waxa ay kaalin weyn ku leeyihiin fududaynta isfahamka dadka colaaduhu ay kala gaarto faadima yaasiin jaamac wariyaha v o eda magaalada boosaaso ayaa warbixintan ku eegeysa waa hagaag waxaad maqli doontaan heeskaasi mahadiyaay iyo fanaanka goorta dambe ee barnaamijkeenna intaynu ku guda jirno hase yeeshee haatanna waxaad ku soo dhowaataan warbixintaan idinkugu talgalina ee wariyahayaga ee kasoo dirtay magaalada boosaaso waa tahay waa tahay waynu usoo noqon doonaa warbixintaasi magaalada boosaaso ee haatanna haddii bal aan gaaro dhinaca magaalada waa xerada dhadhaab ee dalka kenya golaha dib u heshiisiinta ee gaarisa ayaa toddobaadkan tababar waxa uu siiyey dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee waqooyi bari ee dalka kenya haddaba tababaradaasi dhallinyaradii ka faa'iidaysatay waxaa warbixintaa nooga soo diray wariyaha v o e da aadan xasan tarax
hay-adda gaarisa mediation council ayaa kulan ku saabsan xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta u qabatay dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab kulankan ayaa si rasmi ah waxaa u dahfuray guddoomiyaha dhallinyarada xerada ifo cabdifataax waxaana uu ka hadlay kaalinta bulshada ka qaadan karta xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta cabdifataax ayaa waxaa sidoo kale uu kula dardaarmay kasoo qaybgalayaashii kulankan inay ka shaqeeyaan xoojinta nabadda islamarkaana loo baahan yahay in qof kasta uu xil iska saaro badbaadinta bulshada inteeda kale waa cabditax ibraahim axmed ahna guddoomiyaha xerada ifo waxaana sii ahay afhayeenka guud ee dhallinyarada xeryaha dhadhaab walaal macaan waxaana tababartay hayada dhahaya james gaarisa mediation council oo nagu tababartay xerada dhadhaab annagoo ka kala soconay xeryaha dhadhaab ifo dhagaxley xagadheera ifo tuu iyo kaambecoos xere walba waxaa ka timid afar afar qof waana la tababaray tababarka wuxuu ku saabsanaa khilaafaadka xalinta khilaafaadka bulshada oona ah wuxuuna ku magac dheeraa quraca nabadda barnaamij la yidhaahdo oo ah sidii hore waaye waayo odayaasha wax u xallin jireen golayaasha gurtida iyo odayaasha dhaqameedka iyo dhallinyarada iyo dadka hore sidii markii khilaaf uu dhaco laba qof marka isdagaasho ama laba qowmiyeed marka isdagaasho ama qabiil qabiil isku dagaalo sidii hore loo laaban jiray geedka intii la fadhiisto xoola la qasho wax loo xallin jiray ayuu ku saabsanaa tababarka asagaa waxa ifo ahaan waxaan tababarnay lixdan qof dhagaxlina sida oo kale xaagadhana sida oo kale lixdan lixdan ayaa la tababaray marka wuxuu inoo socday tababarka asaga oo xerya aan ka qabanaynay muddo saddex bilood ah laba iyo toban usbuuc wuunoo dhammaaday si fiican inoogu dhammaaday wiilal iyo gabdho iyo odayaal ayaa ka soo qayb galeen tababar aad iyo aad muhiim ayuu u ahaa marka annaga waxaan ku qabsannay xafiiska yuudka ifa ayaan ku qabsannay xaflad weyn ayaa ka dhacday maalintii qalajibintii dhallinyarada waxaa la siiyey shahaadooyin marka waxay ahayd siminaar aad iyo aad muhiim u ah waxtarna inoo ah wax fiicanana ka baranay waana ka faa'iidaysanay kulankan oo intii uu socday la isweydaarsaday aragtiyo kala duwan oo ay soo jeediyeen dadkii ka soo qayb galay yaa waxaa intii ka hadashay ay si qoto dheer uga hadleen sida ugu wanaagsan ee looga shaqayn karo xoojinta nabadda dib u heshiisiinta iyo weliba waxa ay ka barteen tababarkan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa faarax cabdulaahi cali oo ka mid ah dhallinyarada tababarka ka qayb qaadatay ee ku nool xarada xagar dheere runtii tababarkaas ayna siisay hay-adda g m c gaarisa ee ku saabsanaa tababarkaas qoraca nabadda runtii wuxuu noo lahaa ahmiyad weyn iyo wanaag weyn uu noo lahaa sababtoo ah in badan meelaha lagu ciyaara garoomada lagu ciyaaro ciyaaraha lagu qabto waxaa ka jiri jiray dhibaatooyin badana ka jiri jiray dagaalaa jiri jiray isqaqabsi baa jiri jiray runtii markaan soo barannay tababarkani wuxuu noo faa'iideeyey inaan xallin karno dhalinyarta dhexdeeda dhibaatooyinka ka dhici kara inaan awood u leenahay oo xallin karno sidoo kale meelaha biyaha laga cabo oo kale inaan dhibaatooyinka ka dhaca aan xallin karno annaga dhallinyaro haddaan nahay oo qofna aan u doonanaynin inaan annaga dhexdeena isxallin karno sidoo kale meelaha magaranaysaa la iskugu imaado shaaha lagu cabo inta badan muran baa ka dhacaa dhalinyarta fara waxay samaystaan fadhi ku diriro badan ee marmar ay qaar ay sameeyaan marka dhibaatooyin badan ee khilaafaad badan baa ka dhici jiray oo marmarka qaar sababa inay qabiil tagto marka tababarkaas markii aan qaadanay ee annaga aan kusoo noqonay xaryihii aan kusoo noqonay kadib aan tababarnay dhalinyaro badan aan tababarnay oo qalinjibin aan u samaynay waxaa dhacday inay yaraato khilaafaadkii badnaa sababtoo ah xarigda waxay ka kooban tahay blog blog ay ka kooban tahay section section ay ka kooban tahay marka section walba iyo blog walba dad ayaa kaga jiray tababarka ayaan siinay
magacayga waa cabdinaasir yuusuf ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xarada qaxootiga ifo ee dhadhaab waxaan ka mid ahay dhallinyaro loo tababaray xabka loo xaliyo khilaafaadka iyo dibheshiisiinta taasoo ay horseed ka ahayd hay-adda gariza mediation council iyo dhallinyaro badan oo xaryaha qaxootiga ka soo jeeda markii aan micnaha dib ugu noqodo su-aashaadii ahayd micnaha muhiimad intee la eeg ayay idin lahayd tababarkaad qaateen micnaha waa mid aan lasoo koobi karin qiyaasteeda iyo micnaha aanan fakarkeyga hadda aanan ku cabiri karin ilaa muhiimadda ay noo leedahay sababtoo ah ilaa waayo waxaa iga dhaadhacsanaa habka keliya ee khilaafaadka lagu xaliya inay tahay qaabkan casriga ah ee micnaha conference in la qabto meeting la qabto dad madax iyo waxaas loo yeero oo keliya xalka inuu ku iman karo se waxaan ilowsanaa inay jirto micnaha nidaam wanaagsan oo micnaha habka soomaalida wax lagu soo xallin jira iyadoo la kaashanayo culimaaudiinka waxgaradka akhyaarta ugaasyada ayadoo micnaha nidaamkaas waxaa lagu xallini jiray aaman u arkaba inuu yahay midka ugu sahlan ee soomaali ahaan xal lagu gaari karo si kastaba ha ahaatee kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda garisa mediation council ayaa waxa uu qayb ka ahaa mashruuc ay fulinaysa hay-addan g m c ayna maalgelisay hay-adda u n h c r oo ujeedadiisu tahay xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna boosaaso haddaan dib ugu laabto dagaalada ka dhaca goobaha miyiga ee maamul goboleedka puntland waxaa xal u helidooda kaalin muuqata ka geysta dhallinyarada goobahaasi faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa waa tahay dhegaystayaal naga raalli ahaada mar kale cilad farsamo ayaa warbixintaasi naga haysata waxaana filayaa inta barnaamijkeenu ku guda jirno in aan idiin soo dayn doono weli waxaad nagala socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee dhallinyarada oo hadiyo goorba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da hadahayo kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay habeen wanaagsan meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan haatanna bal aynu eegno magaalada muqdisho iyo xalinta khilaafaadka sida dhallinyaradu ay qeyb uga ciyaaraan waxaa magaalada muqdisho warbixintaasi nooga soo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad
magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhiya ayaa lagu qiyaasaa dadka ku nool laba milyan oo qof iyadoona intooda badan ay yihiin dhallinyaro da-dooda ay ka hooseyso shan iyo labaatan sano jir balse dhallinyarada muqdisho ayaa ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay kuwa loo adeegsado dagaalada iyo colaadaha soo maray magaalada muqdisho dhallinyarada muqdisho oo xilligaani aysan jirin dallad ay ku midaysan yihiin ayaa haddana waxaad arkaysaa ururo dhallinyaro oo koox koox u socda urur kastana uu wato magaca dhallinyarada cabdikaafi maxamuud makaraan waxa uu guddoomiye u yahay urur dhallinyaro oo ka dhisan gobolka banaadir wuxuuna ii sheegay in ururkiisu uu ka shaqeeyo dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka dhallinyarada degmooyinka kala duwan ee muqdisho runaantii ururka dhallinyarada gobolka banaadir wuxuu qabtaa waxyaabo badan ayuu qabtaa waxaa ka mid ah isdhexgalka iyo dib u heshiisiinta dhallinyarada gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan nabadda waxay ka shaqeeyaan nadaafadda waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada waxay ka shaqeeyaan horumarinta dhallinyarada aanad haysan waxbarashada hataa way horumariyaan oo bikaas waxawaaye qaar oo waxaa ku jira ururka jaamacado dhameeyey haddana oo iskuullo oo free ah oo jaanis u fiiriyaha jimco ama khamiis oo kale oo waxbarasho ku saacidayaan marka runaad wax badan ayaa ka qabanaa haddaan ahan ururka dhalinyarada gobolka banaadir wuxuuna ka dhisanyaa toddobiyo tobanka degmo oo degmo walba waxay leedahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada iyadoo gudoomiyaha dhalinyarada degmada leh haddana waxay sii leeyihin toddobaatan iyo shan xubnood oo xubnaha hoos imaanayo marka runaantii degmo walba inay ka shaqaysaa sidoo kale ladan cali axmed waa gabar dhalinyaro ah waxayna ka hadlaysaa kaalinta ay gabdhaha ku leeyihiin dib u heshiisiinta iyo isu keenidda bulshada ee colaaduhu ay ragaadiyeen qayb waa ka yihiin because dib heshiisiinta keliya maahan odayaasha aabayaal adeeryaal keliya ee waxaa keliya kuma koobna waxaa waxaa ka qayb qaadan karo gabdhahoo kale dhallinyaradoo kale in maadaama dhallinyarada ay tahay udubdhaxaadka xowhay maadaama ay tahay gabdhaha runahaantii xoohay way ka qayb qaadan karaan runahaantii waan u taaganaa runahaantii inaan markasta aan ka qayb qaadano gabdhahoo kale wax dib heshiisiin ama arrin dib heshiisiin ay ka qayb qaateen yes waa jirtaa ha laba mar ayaa dhacda dib u heshiisiin because environmentiga aad degan ee degan tahay waxyaabo way ka dhici karaan ha ahaadaan laba qofood isdishoo kale ha ahaadaan laba qof laba laba xooha isha family oo isku dhacdoo kale something waa qalad waa imaan karaa laba dib u heshiisiin ayaa dhacday labadaas dib u heshiisiin waa lagu guuleystay in gabdho ay u fadhiistaan wiilal aabayaal oo dhaqamadyada kulli ay u fadhiistaan wayna dhacday waana lagu guuleystay insha allah iyadoo waxba dhibaataysan dhicin maxamed cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah dhallinyarada gobolka banaadir ayaa aaminsan in xilligani dhallinyaradu ay kaalin firfircoon kaga jiraan isu keenidda bulshada iyo dib u heshiisiinta haa way jiraan waxyaabaad badan oo dhallinyarta oo ka wacyigelinayso in dib u heshiisiinta ay wanaagsan tahay oo horumarka oo jiro oo dalka oo maanta horumar oo marayo taas oo nagala shaqeeyay in aan noqono dadkii maanta oo taarkada laga dhiganayay inaan anaga dan oo maanta aan noqono dad isku filan oo dhalinyaro oo member ka ah wadankooda oo misena horumar uu hor istaagi kara waxyaabaad badan oo jiraan dhalinyaro badan oo xataa eedeemo badan oo waxyaabaad badan oo aan maanta lasoo koobi karin lagu qabsaday oo dan haddana waxaan ka shaqaynaynaa haddaanaana dhallinyarta gobolka banaadir si dhallinyarta u midoobi lahayd oo dib heshiisiinta haddaba dhallinyarada muqdisho oo xilligani ay ka muuqato kala ququbnaan iyo ururo fara badan oo isgarab yaacaya ayaa arrintani waxa ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ka jira soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho balse dhallinyarada muqdisho oo ah cududda ugu ballaaran ee bulshada ayaa laga dhur sugayaa in ay helaan hoggaan midaysan si muqdisho ay u noqoto meel nabad iyo horumar ay ka muuqato axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay waryahayaga magaalada muqdisho dhegeystayaal waxa aan ka cudur daaranaynaa in dhowr jeer aan isku dayno inaan ciyaarno ama aan idin maqashino warbixintii magaalada boosaaso ee dhallinyarada iyo sida ay xalinta khilaafaadka u wajahaan halkaasi hase yeeshee intaynu ku guda jirno idaacadeennan habeennimo waan isku dayeynaa cillo dhinaca farsamado jirta awgeed haatanna waxaaad ku soo dhowaataan oon ku wada nasanaa codkii baxsanaa ee cabdulqaadir macalin jubba iyo heeskii xasna
tahay kama xiisa dhacaya cabdulqaadir macalin jubba iyo codkaasi baxsan ee heeska xasna uu noogu soo gudbinaya intaasi aynu kaga gudubna haatanna dhegaystayaal bal dib aynu ugu yara noqonno warbixintii la xiriirtay dhallinyarada miyiga iyo gobolada puntland ee soomaalida halkaasi sida ay xalka uga doonaan kaalinta khilaafaadka markay dhallinyaradu ka qayb qaadanayaan iyo faadimo yaasiin jaamac
marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waa aada iyo aad baad umaadsanta falastiin adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha kale waan islaamaya bahla
n markaad fiiriso waa tahay warbixintaasi boosaaso weli waa aynu ku guulaysan laana inaan idiin soo dayna hase yeeshee codkaasi aad maqlaysaan oo ah aadan xaaji cali oo ah hormuudka kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa ayaa waxa uu maanta marti noogu yahay xubinteenna waa wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka dooda gaaban falastiin axmed iimaan oo barnaamijka inooga diyaarisay brofesorka ayaa marka hore waxa ay weydiinaysaa nabadda iyo waxa ay bulshada ugu fadhido macno ahaan
marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waa aad iyo aad baad umahadsanta falastiin adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha kale waan idin salaamaya iyo bahla
n markaad fiiriso nabadda maxay micnaha ay bulshada ugu fadhisay iyo qiimaheeda adigu ka brofesor ahaan maxaad ku sharxi lahayd bismillahi raxmaan raxiim marka hore marka aynu nabadda qeexayno horta nabadda guud ahaan waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa waa marka aanu jirin wax gacan ka hadala ama dagaal ama colaad meesha aanu ka jirin ayaa loo yaqaanaa inay nabadi ka jirto marka nabaduna labay uqeybsantaa mid la yidhaahdo nabadda togan iyo nabadda taban ama positive peace iyo negative marka waxay kala yihiin marna waxaan jirin shaqaaqooyin iyo colaado iyo dagaalo laakiin wax nabada oo kale oo la isdhex marayo ama wada noolaashihii ama isasaamixidii ama isdhexmarkii ama wada ganacsigii ma jiro laakiin meesha dagaal iyo colaado baan kaso markaa nabada waxa la yidhahdaa nabada togan baa la yidhahdaa ta kalena waxa wey waa marka xaaladda laga gudbo ee aanay wax colaadina jirin dhibaatooyinna jirin islamarkaana ay nolosha caadi tahay dadkii xaliyeen mushkiladoodii isjecel yihiin wada shaqaysanayaan wada nool yihiin isdhexmarayaan taana waxaa la yidhahdaa maxay ahayde nabadda toban baa la yidhahdaa labadaasaa loo kala qaybiyaa marka nabaddu waa markaanay xaaladdaa colaadi jirin markaaynu si guud u sheegay
dhalinyaradoo kale dhibaatada ugu culisi yaa ay ku dhacdaa markay nabad la-aanu timaado dhalinyaradu qaybteen nabad daradaasi ay ka qaadataa dhibaato intee la egeysa nabad darada u geysataa dhalinyarada bulshada guud ahaan gaar ahaana dhalinyarada marka aynu eegno horta dhibaatada nabad la-aanta ama colaadu dhammaan bulshada qeybaha kala duwan oo dhan way ku dhacdaa laakiin waa waa loo kala nugul yahay oo waxa weeyaan de bulshadii qaybo nugul baa jira marka qaybaha waxaa kamid a dhalinyarta dumarka oo had iyo jeer ale sababto ay tahay de caruurtii yararayd bay inta badan gacanta ku hayaan dadka da-da ah dadka xanuunada iyo cudurada gaarka ale ee aan karaynin inay kolba dhibaatooyin ku dhacaan aduu qaybaha mujtamaca nugul ayaa usii nugul haddii nabadda la waayo colaadi timaado markaynu gaar ahaan usoo qaadana dhalinyartana way nugul yihin sababtoo ah waxa weeyaan kuwa nugul bay ku jiraan dee diyaargarowgii iyo qaangaarkii ay colaaday kaga caawin lahaayeen ma laha talabaadee kale waxa wey colaada waxaa ka dhasha mushkilado kale tusaalehaan waxaa ka dhasha shaqa la-aan baa ka dhalata waxaa ka dhasha in dagaalada laga qayb galo marka waxaa laga yaabaa dhalinyarta iyo in ay aada uga qayb galaan oo iyagu caqliga ay wax ku ogaan lahaayeen male wixii magaranaysaa kartidii iyo khibradii ay ku kala sooci lahaayeen inaanay lahayn baa laga yaabaa marka colaadaha aad bay ugu nugul yihiin oo weliba iyagu dagaalada ay ka qayb galaan dhinacyada dagaalamada ay ka qayb galaan daraf bay ka noqdaan haddii aanu dagaal jirin shaqaaqooyinka kale iyo mushkiladaha jira marka guud ahaan mujtamacu dee dib bay kusoo gaadhaa gaar ahaan laakiin dadkaa nugul oo dhalinyartu ay kamid tahay iyadana dhib gaara bay kusii tahay
marka si colaada looga fogaado maxaa door oo ay dhalinyaradu ka qaadan kartaa arrintaas
waxa ay ku leeyihiin door muhiim ah door aada u muhiim ay ku leeyihiin marka loo eego horta dhulkan aynu ku noolahay tusaale ahaan markaan somaliland oo kale eegno ama guud ahaan dadka soomaalida o dhan markaad eegto populationka intiisa badan waa dhalinyaro generationkan imika jooga waxaa la yidhahdaa figar dhab oo dee la qaaday oo guud ahaan ma jiro laakiin daraasooyinka qaar ba waxay leeyihiin boqol kiiba toddobaatan waa dhalinyaro daraasooyinka qaarna waxay leyihin boqol kiiba shan iyo lixdan marka maadaama populationkii maxay hayday uu u batay dhalinyaro u badan yahay dee iyagu dhibta ugu badan ku dhacaysa dhibta ugu badan baa ku dhacaysa oo soo gaadhaysa shaqa la-aanta tusaale ahaan way u nugul yihiin way u nugul yihiin oo maxay hayday dhinacyada ugu nugul yihin waxaa kamid a social integrationki bulshadii inay ka qayb galaan oo ay magaranaysaa nabadda ka qayb qaataan wa wa wa wa waxa weeyaan waa inay door ku lahaadaan populationkii bay u badan yihin marka inay ka qayb qaataanna waa lagama maarmaan laakiin halka caqabada jirta waxa weeyaan had iyo jeeraad fursaddaa ma helaan waayo dadka kale ee loo yaqaano actriska kale ama nabadda samaynaya ama colaada ka qayb qaadanaya had iyo jeeraale fursad ma siiyaan fursad ma siiyaan weliba markaynu eegno mujtamaca soomaaliga ah dadka yaryar waxaa loo yaqaanaa inaanay macno badan haynin contribution badan lahayn wax badan ka qayb qaadan iminkaa lasoo fahmaya laakiin door badan lama siiyo haddii laakiin la siiyo door badan bay ka ciyaari karaan had iyo jeer ale iyagaa colaada furiya dadka dagaalamaya inta badan iyagoo badan yihiin iyagaaba bilaaba iminka markaynu tusaale usoo qaadano imanka wadamadii wixii la odhan jiray carab isrinka ama dhaqdhaqaaqii ka kacay wadamada galabka ee carabta ee ka dhacay ha boqolkiiba inta badan dhalinyar baa waday dhalinyar baa waday dhalinyar baa kicisay shaqo la-aan bay hayd qaadka marka haddii laga qeybgeliyo bulshada oo ay bar kamida bulshadii noqdaan oo inclusive noqdaan oo dhaqaalii laga qeybgeliyo oo shaqadii laga qeybgeliyo oo taladii laga qeybgeliyo waxaa laga yaabaa in laga baaqdo dhibaatooyin badan oo colaadeed inay kacdo waxaa laga yaabaa Wanaagsan tahay.
nabaddu in hore looga gaadho waxaa laga yaabaa in dhisida nabaddu ay fududaato waa mahadsantahay n waxaan siinayaa dhegeysto ku sugan n boosaas bismillahi raxmaani raxiim ugu horeyn horta magacaygu waa cumar yuusuf axmed oo ku magaca dhac cumar shaafi aad iyo aad baan u salaamayaa martida barnaamijka brofesorka iyo weliba daadiyaha barnaamijka brofesorka waxaan weydiinayaa su-aal ah sida ugu saxsan ee dib u heshiisiin loogu samayn karo ama loogu dhex dhigi karo ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah ee jaarka ah ee haddana ay kala fogeysay eexda iyo nijaalaysiga ama qabyaalada Eh, su-aasheeda labaad ee aan weydiinaya waxay tahay dhalinyaradu eh, waxaa la yidhahdaa waa waxa eh, ugu badan hadda soomaalida haddana looma adeegsado dhanka maxaanku dhaha nabadda inta badan dadka colaadaha horiya oo eh, furmi- furinta hore ku jira waa dhalinyaro haddaba sidee bay dhalinyarada uga qayb qaadan karaan en, ammaanka iyo weliba dib u heshiisiinta waa Soomaaliyeed.
mahadsantahay aad iyo aad baada cumar yuusuf marka laakiin su-aal laba tusaale usoo noqdo su-aasha koowaad ah sideebaa nabad loo samayn karaa horta marka waxaa loo yaqaanaa wadamadu markay colaadaha galaan ay burburaan waxaa la yidhaha wadamada colaadaha kasoo doogaya marka markaynu kala qaybino eh, tajribada ugu fiican soomaalidu waa dad qabaliya eh, oo dee wadan waliba qaab dhismeed buu leeyahy Eh, markaa eh, wadankan nimanka soomaaliya gaar ahaan ay dee somalilandna ka tirsanaan jirtay qaab dhismeedkoodu waa qabali marka qaabka methodologiga ugu fiican ee la qaadan kara waxa weeyaan nabaddu marka la dhisayo laba hab bay ka timaadaa marna hoos bay ka timaadaa marna xagga dushay ka timaadaa marka nabadda ta ugu fiican waxa weeye in hoosta laga soo dhiso oo colaaddu labadii jaarka ahaaba way islaahiyeen way colaytameen iyagaana wax ka dhexeeyaan marka in hoosta laga soo dhiso tusaale ahaan tajribadan somaliland iyo puntland oo kale magaranaysaa aada looga faaidaysto la qaato oo deedna la ballaariyo marka aniga waxay la muuqataa dariiqa ugu fududa lagu samayn kara waa ka waayo nabadda dusha lagama keeni karo sababta iyagaa duruuftooda og eh, waayaha jira iyagaa iyagaa colaytamay ilaa taa la xaliyana waxba jiri maayaan oo tusaale ahaan oo kale maanta problemka ugu weyne me- meelaha qaar ka jira waxa weeye nabad iyo dowladnimo lama dhisi karo haddii aan dhiiggii laisku celin oo dhulkii laisku celin oo hantidii laisku celin oo dadku walaaloobin oo aanay tasaamixin arrintaana waxaa door ka qaadan kara dhammaan mujtamada bulshada qaybeeda kala duwan dad oo ay oo dadka dhaqan ku jiraan mutacalimiinta ku jiraan ururada bulshada ku jiraan dhalinyartu ay ku jiraan oo iyo haweenka door fiican la siinayo marka habka ugu fuda nabadda loo dhisi karaa waa kaa waa in dadkii colaada iyagu abuuray ay haddana nabadda sameeyaan mushkilad cidda abuurtuun baa xallin karta n waa mahadsantahay marka la fiiriyo tusaalooyinkii nabadgelyada ee meelo kala duwan ee caalamka waa la arkay in rabshado ama kacdoono dhalinyaro ka bilowday ay shaqeeyaan ma jiraa tusaalooyin loo hayo nabad ay dhalinyaradu bilowday oo shaqaysay
marka aynu eh, masalada ka hadlayno horta way qayb qaateen oo dee waxaynu tusaale tusaale usoo qaadan karnaa Em, xiliyadii xornimo doonka ee de- dowladihii isticmaalka la iska kicinayay inta badan dadka em, hogaanka hayay dhalinyar bay ahaay marka ad imanka soomaalida oo kale xiliyadii lixdankii dee s y s iyo em, maxay ahayd ururadii kale dhalinyar bay ahaay marka markii isticmaalka kicinayay hab nabada bay mareen hab may colaadiyo shaqaaqa may marin si nabada bay ayay xornimada ku dhaliyeen marka waa tusaale way haysteen optionka dagaalka ama inay dagaalamaan ama in hab magaranaysaa de colaada ay maraan kaasoo kalea loo soo qaadan karaa dhalinyartu hab nabad oo ay isbedel ku keeneen ama ay magaranaysaa ilen nabadda waxaa kamid a inuu qofku gurigiisa nabad ugu hoydo marka isticmaalka oo kale dhib buu ku ahaa dadka marka kaasoo kale waa tusaale marar badanna way ka qeyb qaateen waa mahadsantahay markana dhegeystaha ku xigaan siinaya magacaaga ku bilow iyo su-aashaada magacaygu waa khayaad maaleeye waxaan weydiin lahaa profesorka kaalin intee leg ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan horumarka nabadda su-aal fiican weeye su-aasha khiyaad ay weydiisay Eh, saan hore usoo sheegay kaalin muhiim bay ka qayda- qaadan karaan oo iminka tusaalahan oo kale markaynu eegno iminka somaliland oo kale nabadda laga dhaliyey ama nabadan jirta tusaale aynu usoo qaadana practicala dhalinyartu door muhiimay ka yihiin ilaalinteeda iyo dhalinteeda xaggaa iminka markaynu eegno tusaalahaan south centralka oo kale ama dhinaca colaadu ka jiraan ee dhibaatooyinkaana dhowr muhimay ka qeyb qaadan waayo dadka colaada wada ama dhinacyada dagaalamaya ay tababaraan dagaal ka qeybgeliyaan adeegsadaan waa dhalinyar marka haddii wacyi ku filan la helo dhalinyarta oo ay fahamsan yihiin oo dad u ololeeya la helo afkooda ku hadlo daacada waxaa laga yaabaa inay in in in inay door muhiima ka qaataan waayo sidai colaadaba ay ugu leeyihiin dowr baaxad leh ayay nabadana ka qeyb qaadan karaan
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursadda siinaya haye bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxmed xafiin cumar nuur ku nool muqdisho haddiinu nahay dhalinyaro maanta magaca dhalinyaro wax laga aaminay wax xun qaabkee aan maanta ugu qayb qaadan karnaa dambeshiishiinka khaasatan sidii lagu soo celi lahaa wadanka sidii hore soomaaliya berigii hore sidii waxaa jirtay maanta sida tahay lama gara laakiin markii la fiiriy seventy percent maanta soomaalidu waa dhalinyaro sidee baa maanta dambeshiishiinta ugu qayb qaadan karnaa saasaan weydin lahaa
su-aasha markaan u yimaado uu maxamed weydiiyey horta wuxuu yihi negative image ama sumcad xun bay dhalinyartu maanta kasbadeen anigu taas lama qabo oo waxaan qabaa waa relativity ama waa waa waa xiliyada qaar ama meelaha qaar ama tusaale ahaan duruufaha laakiin dhalinyarto dhan lagama qabo marka horta marxalada koowaad waxa weeyaan dhalinyartu inay iyagu aaminaan inay eg haddii la yidhaahdo bulshada qaybta kale saasay naga aamintay waxba qabsan mayno marka waxba ma qabsan kartid in stigmaha ama cuqdada horta ay iska saaraan shayga labaad ee kalena waxa weeye eg organize haddaanay ahayn taa waxaan igu soo celinaya haddaanay nidaamsanayn waa laydin kala jiidanaya iminka cudurro badan baa dadka af soomaaliya ku dhex ku hadla ka dhex jira tusaale ahaan waxaa kamid ah cudurka qabyaalada waxaa kamid ah danaysiga waxaa kamid ah maxay hayday danta guud oon laga shaqeyno mid gaara laga shaqeeyo marka cudurradaasi de hadday ku dhacaan waxba ma qabsan karaan laakiin hadday intay ka badbaadaan ishabeeyaan isnidaamiyaan oo ay dowrkoodana banaystaan marka taa nabadda imika tusaale usoo qaatay ee ah nabadii dhisideedii dubadhiskii nabadda se dowr muhima bay kuleeyihin because waxa colaada cidda wadaa iyagii u badan yihin marka dowrkana waa inay meelaha go-aanka laga qaatee baarlamaanada siyaasadaha xukuumadaha deegaanada meel walba waa inay tagaan waa inay idhahdaan dhalinyartu dowr bay kuleeyihiin waa in dowrkiina la siiyo talabaada kale inay baryaan maaha waxa weeyaan waa waajib saaran waa waa xaq ay leeyihiin marka inay xaqooda dhacsadaan oo isabaabulaan aniga saasay ila muuqataa haddii de way dhacsan karayaan hadday isabaabulaan ma baryayaane dadka kale waxay ku qasbanaanaya in dhalinyarta ay dhegaystaan oo ay go-aankooda iyo taladooda la dhegeysto wax lagu qaatay ay ku qasbanaanaya waa mahadsan tahay professor aadan xaaji cali su-aasha ugu dambeysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay maxaa talo ah adiga oo aada siin lahayd dhalinyarada si ay nabadda uga shaqeeyaan anigu waxaan usoo jeedin lahaa talooyinkan dhowr talo marka talada koowaad waxa weeye horta kow dhalinyartu inay iyagu ku baraarugsanaadaan inay dowr leeyihiin waayo haddii aanad garanaynin adigu inaad dowr leedahay ama aad rool ciyaari karto waxa weeyaan cidina waxba kuma siinayso iyagu waa inay horta markooda koowaad ay baraarugsanaadaan gartaan inay yihiin mujtamaca intiisii badnayd dowr ay leeyihiin oo ay reer ay ciyaari karaan talabaadee kalena waxa weeyaan inay ka fogaadaan wax kasta oo mahlako naftooda gelinaya ama mujtamacooda ku abuuraya imika tusaale ahaan mushkiladaha ugu waaweyn ee dhalinyartu ay gasho waxaa kamid a tahriibka naftoodii bay halaagayaan waxaa kamid a mudaharaadada waxaa kamid a dagaalada colaadihii ka qayb qaataan marka arrinka labaadeen kala soo jeedina waxa weeye waa inaad ka fikirto dhibaatada aad ku dhaqaaqayso cidda ugu horeysa ee ay ku dhacayso ay waxyeelayso waa dhalinyarta waa qofka ku kacow waynu ognahay cid kastoo dagaal iyo colaad bilowda cidda ku dhimataa waa qofka bilaabow dadka kale mar dambey gaadhaan marka taana waa inay ka baraarugsanaadaan arrinta saddexaad ee kalena waxa waa inay tabaabulaan oo ay ma garanaysaa isnidaamiyaan organized inay noqdaan oo urura samaystaan forama samaystaan ambrelooyin samaystaan networks isku xidho samaystaan arrinta saddexaad ee kalena waxa weeyaan inaanay marti iska dhigin ee ay xaqooda dhacsadaan waayo dunidan waxaan joognaa duni casri ah oo wixii isku noociba ama isku jinsiya ama isku categoriya isku khaanada ay wuxooda wada dhacsanayaan marka waa inay arkaan in xaqooda soo dhacsada hadday shaqo tahay hadday bulshadii ay ka qayb galaan tahay hadday isbedelka tahay waa inay dhacsadaan iminka waxaan tusaalena uga soo qaadan karaa iminka dumarka oo kale siday usoo ololeynayaan xaqooda u dhacsanayaan marka taas oo kale ha uga soo qayb qaataan oo ha ka tusaale qaataan taana waa talaan siinaya talada u dambaysaan siinayaan waxa weeye waa inay fahmaan dhalinyaranimadu marxalad la marayo inay tahay waayo dad badan baa laga yaabaa inay niyad jabaan marxalad la marayo oo hadhow laga baxayo oo laga socdo oo horu loo socdo marka haddii aanad tabcan waxbaran shaqaysan khibradda qaadan dadka kaa horeeya dhegaysan marxaladda waxa laga yaaba inaad ku hadho oo inaad badbaadi weydo inaad noloshaadii hadhow ka hadho marka dhalinyaranimadu marxalad lagu haray maaha waa meel laga soconayo oo nolosha hore loo soconayo waa inay ogaadaan marka intay joogaan ay dhalinyar yihiin waxbartaan bulshadooda ka qayb qaataan khibradii waayo aragnimada dadka ka horeeya waaweyn iyo bulshada qaybooda kala duwan inay ka faa'idaystaan ama talooyinkaasaan usoo jeedin lahaa bulshadana door muhiima bay waajib baa ka saaran oo dadka inay da wanaagga wax ka qabtaan ay la yimaadaan hadday nabada tahay iyo hadday waxyaalaha kale tahay ba ay tahay bay kamid yihiin kaasi waxa uu ahaa brofesor aadan xaaji cali axmed hormuudka machadka barashada nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa oo marti inoogu ahaa xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
waa tahay falastiin iimaan ayaa noo soo jeedinaysa xubintaasi aad bay u mahadsan tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii mahdiyaay iyo fanaanka cawaale aadan
waa tahay codkaasi baxsan ee fanaanka cawaale aadan iyo mahadiyaay intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkeennan heesaha dabcan qayb ayay ka yihiin haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
waayo anigoo ah xasan cabdulaahi xuseen oo jooga gobolka baay waxaan mas- maskaxdayda ka guuxaysaa dhalinyarada ku nool koonfurta gal- koonfurtan soomaaliya dhalinyaradaas waa dhalinyaro aada u dhibaysan oo aad u dhibaataysan waxbarasho la-aan iyo wa- nabadgelye la-aan ay haysato wadankii oo isqabsi badan ay ku jiraan oo ajina ajaanib iyo wax kasta loo soo adeegsaday ayaa dhibaatadaas ayaa ku jirta marka dhalinyaradaas fahmi ma laha maalin kasta waxaa baxa to- saddex baabuur afar baabuur ayaa ka baxda oo saariib oo aada dhinaca sacuudi carabiga marka taas aad baan ugu dhibaato aan ugu qabnaa
bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed saciid cali waxaan joogaa wadanka masar gaar ahaan magaalada qaahira maskaxdayda waxaa ka guura ka guuxaya waxyaalo badan waxaa ugu muhiimsan in aan jaamacadayda heerka magister in aan dhamaysto waxa kale oo aan maskaxdayda ka guura ka- ka guuxaya in qof kasto muwaadin soomaaliyeed ah uu helo yacni nolol la mid ah sida ay ku nool yihiin dadka kale ee ummadaha kale ee innaga inala mid ah in uu helo cadaalad in uu helo xorriyad in uu helo eh, caafimaad in waddankayga uu noqdo waddan aada iyo aada u horumarsan oo ka baxa en, cudurrada iyo en, dagaalada sokeeye iyo isqabqabsiga siyaadeed siyaasadeed En, inkasta oo waddanku hadda eh, uu rajo fiican soo leeyahay En, haddana eh, rajadaydu eh, ma xuma En, ilaahay waxaan ka baryayaa in uu waddanka kheyr iyo barwaaqo iyo nabad uu siiyo waxa kale oo aan rajeynayaa in en, mu- mu- muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu yacni wax kasta oo niyadiisa ku jira oo kheyr ah inuu ilaahay u aqbalo in eh, madaxdeena soomaaliyeed ay noqdaan dad eh, xilgasnimo ah oo mas-uuliyadda eh, loo dhiibtay in ay kasoo baxaan oo ay iska daayaan qabyaalada iyo eh, gobolaysiga iyo ninjeclaysiga ay u yacni hoggaansadaan eh, kitaabka ay ku dhaarteen oo ah yacni wax aada iyo aada inagu inagu weyn intaasaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
fikradahaasi qaar ka mid a dhallinyarada la socota barnaamijkan ayay kasoo maaxanayeen weli waxaad nagala socotaan v o a gabagaba ayaynu kusii dhownahay barnaamijka waa go-aankaaga waxaan dhegihiinooga sii tagaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo falastiin axmed imaanba barnaamijkii qaybihiisii dambe waxaan idinkaga sii tagayaa heeskii maryanay iyo bashiir cali xuseen
muddo badan ayaa waday maweeladaana taagoon kuu meraay hadalku si aan kuu maqsuudiyo meermeerinaay mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherkadiiya loo haray waya turan ka taagtoon macsalamaygu tiri kaamana mutaysan ahdiyaadu meel dayan wayaad muranka taagtooda wax salaamaygu tiri kaamana mutaysa waxtiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabi filanmayn maryanay marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri ismanaka filanmayn maryanay marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay warwaantaadi tiri ismanaka haddaad moodaa caashaqo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.